imminka waxaynu bilaabaynaa cutubka saddexaad ee kolosay haddaba haddii laydinla soo sara kiciyey masiix doondoona waxyaalaha kor yaal meesha uu masiixu joogo isagoo fadhiya midigta ilaah ka fikira waxyaalaha korka yaal hana ka fikirina waxyaalaha dhulka yaal waayo idinku waad dhimateen oo noloshiinnuna masiixay kula qarsoon tahay ilaah masiixa oo ah nolosheenna markuu soo muuqdo kolkaasaad idinkuna ammaan kula soo muuqan doontaan haddaba dila xubnihiinna dhulka yaal kuwaas oo ah sino iyo wasakhnimo iyo kacsi xaaraan ah iyo damac shar ah iyo hunguri xumaan taas oo ah sanam caabudid waxyaalahaas oo daraaddood ay carada ilaah ugu soo degto carruurta caasinimada kuwaas ayaad waagii hore ku socon jirteen markii aad waxyaalahaas ku noolaan jirteen laakiinse haatan iska fogeeya waxyaalahan oo dhan kuwaas oo ah xanaaq iyo cadho iyo xumaan iyo cay iyo hadalka ceebta ah oo afkiinna ka baxa been ha isu sheegina waayo idinku waad iska xoorteen dabeecaddii hore iyo falimaheediiba oo waxaad huwateen dabeecaddii cusbayd taas oo loo cusboonaysiinayo aqoon sida ay tahay u ekaanta kan iyada abuuray halkaas ma jiri karaan giriig ama yuhuudi mid gudan ama mid buryaqab ah reer berberi ama reer isku tees addoon ama xor laakiinse masiixu waa wax walba oo wax walba wuu ku jiraa haddaba sidaas daraaddeed idinku sida kuwa ilaah doortay oo quduuska ah oo la jecel yahay huwada qalbi leh naxariis iyo roonaan iyo is-hoosaysiin iyo qaboobaan iyo dulqaadasho midkiinba midka kale ha u dulqaato oo ha cafiyo haddii mid ka cabanayo mid kale xataa sida rabbiguba idin cafiyey idinkuna sidaas oo kale yeela oo waxyaalahaas oo dhan waxaad ka dulhuwataan jacayl kaas oo ah xidhiirka kaamilnimada oo nabadda masiixuna ha ku taliso qalbiyadiinna taas oo laysugu kin yeedhay isku jir keliya oo mahadnaqayaal ahaada oo erayga masiixu ha idinku jiro si badan xagga xigmadda oo dhan idinkoo wax isbaraya oo isku waaninaya sabuurro iyo heeso ammaan ah iyo gabayo xagga ruuxa idinkoo ilaah ugu gabyaya nimcada qalbiyadiinna ku jirta oo wax alla wixii aad ku samaysaan hadal ama shuqulba magaca rabbi ciise ku wada sameeya oo ilaaha aabbaha ah ugu mahadnaqa isaga nolosha masiixiyiinta iyo xaasaskooda dumar yahow nimankiinna ka dambeeya sida ay ugu habboon tahay xagga rabbiga nimankow idinkuna afooyinkiinna jeclaada oo ha ku qaraaroobina carruurtooy waalidkiinna wax kastaba ku addeeca waayo taasu waa ka farxisaa rabbiga aabbayaashow carruurtiinna ha ka cadhaysiinina yaynan qalbijabine addoommadow wax kastaba ku addeeca kuwa xagga jidhka sayidyadiinna ah hana ahaanina kuwa markii loo jeedo oo keliya shaqeeya sida kuwa dadka ka farxiya laakiinse ku adeega qalbi daacad ah idinkoo rabbiga ka cabsanaya wax alla wixii aad samaysaanba xagga qalbiga ka sameeya sidii idinkoo rabbiga u samaynaya oo aan dad aawadiis u samaynayn idinkoo garanaya inaad xagga rabbiga ka heli doontaan abaalgudkii dhaxalka waxaad u adeegtaan rabbiga masiixa ah waayo kii xumaan falaa wuxuu dib u heli doonaa xumaantuu falay waayo dadka looma kala eexdo